waa bar laga ilaaliyo xarunta magaalada gudaheeda dhaqdhaqaaqa gudaha magaalooyinka meeshaa taaganna waa wadda ka timaada beeraha iyo waddadii weyneed ee laamiga aheed ee ka imaanaysa dhinaca jowhar iyo tii dhinaca xamar ka imaanaysa meel ay kala qaybiso horta degmada samanadan dambe waxay ahayd waxay naqanaysay culays ay soo saarayeen marka maadaama ay degmada tahay degmo u dhow degmada gobolka banaadir ama magaalada muqdisho culeysaadkaas waa saasay u saarayaan sida annaga isleenahay iyo howlgallo qorshaysanoo mararka qaarkood ay fuliyaan ciidamada amniga oo laga fuliyay sida basroo kalay yaaq loo kalay dhulkaan adiga ee dhoomeyda howlgalladaas marka iyagoo aarguti u samaynayo waxay culays iyo cadaadis soo saareen xarunta degmada horta ayaamahan waxaa dareemaynaa inay dhiig cusub heleen meeshay keen annaga ma garan karno maxaa yeelay daroonno oo habeen sagaal saac wixii ka dambeeya imaanayaa jiro annagana difaacyadayni waa ka bixina magaalada waxaa uga hortagnay meelihii aan ka sugayna ayaga inay ka yimaadaan bannaanka marka daroonno oo aan u aragnay inay daroonnada casriga yihiin oo saddex xabaha xalay aadna dul haabayeen markaan xogtooda helnana waxaa ogaan ayaga leeyihiin ay beera meelahan ay kasoo kicinayeen adiga xilligii salaad subax marka laga baxayna waa u cishteen daroonnadoodii meeshii ay xalay ku wideen saakaa tagnay adi waxaa kasoo naqana maanta shan saaca ka dhimi